أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idii soo bandhigaan ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اخواني وهرين قضيبك جزاه الله خير الجزاء khayr iyo wanaag allah ku abaaliyo runtii wuxuu inagala hadlay arrin muhim ah oo ku saabsan qofka iyo cidda ay isku xidhmayaan ee ay saaxiibayaan inuu fiiradeeda iyo dhugmadeeda u lahaado runtii khadiibku wuxuu inagala hadlay arrinta aynu tilmaannay oo ah saaxiibka qofku uu samaysanayo iyo inuu u baahan yahay in fiiradeeda uu lahaado maxaa yeelay qofka bani aadamka ahi ma suuragal aha inuu keligii meel iska maro oo ummadda cidna aanu kaga xidhmin wuxuu u baahan yahay had iyo jeer ciduu weheshado oo ay waxa weeyaan dareenka wax badan ay wadaagaan oo ay markaa bulshada iskaga xidhnaadaan marka ay sidaa tahayna qofkaasi saamayn ayuu ku yeelanayaa qofka isaga ah ama weji xun buu ugu yeelan ama weji wanaagsan in badan baana adiladu inoo tilmaantay labada dhinacba waxaad arkaysaa labada kuwa ka midka ah kuwa ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaame uu hadhinayo hadhka carshigiisa inay ka mid yihiin rajulaani taxaabaa fi llaahi ijtamaca calayh wa tafaraqa calayh inay ka mid yihiin laba nin oo ilaahay dartii isu jeclaaday alla dartii jacaylkiisaana ku kala tegaya maalinkay kala tegayaan ee ay kala go-ayaan intay wada joogaanna ilaahay kalgacalkiisa iyo waxa weeyaan diintiisa iyo dariiqaa toosan ku walaaloobaya hadday kala go-aanna waxay ku kala go-ayaan ay tahay dariiqaas oo laga weecday iyo wixii la mid ah maadaama ay sidaa tahay waxa weeye nebigu sala allahu calayh wasalam si badan ayuu inoogala taliyey saaxiibka xun waxaanu tilmaamay alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil xadiiska bacdu ahlilcilmi ay quweeyeen waxa uu tilmaamay nebigu sala allahu calayh wasalam qofku waa diinta saaxiibkii marka axadkiin ha ka fiirsado oo ha fiiriyo cidda uu la saaxiibayo bal cidduu saaxiib ka dhiganayo ciddaa fiiraha u yeesho bal nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku metelay saaxiibka xun iyo ka wanaagsan maalan mathalu jaliisi saalix wa jaliisi suuka ka xaamili lmisqi wa naafiqi lkiir waxa uu ku metelay nebigu sala allahu calayh wasalam saaxiibka xun iyo ka wanaagsan sida nin miski oo cadarka nooca ugu udgoon nin xambaarsan iyo mid markaa buufimadan dabka lagu buufiyo wata qofka xaamilul miskiga ee miskiga sida oo qofka markaa wanaagsan iyo saaxiibka fiican ah waxa uu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam saddex mid inaanu ka baxay imaa an yuxdiyak imaa inuu markaa ku siiyo oo wanaaggaa uu sito iyo cadarkaa udgoonka badan leh uu wato inuu wax kaa siiyo iyo wa imaa an tabtaaca minhu iyo imaa inaad ka gadato wax kaga bedelato iyo wa imaa an tajida minhu riixan qayiba iyo imaa inaad xaggiisa ka hesho ur wanaagsan bimacnaa saaxiibkaa wanaagsan mar layba waad ku intifaacaysaa khasaare maaha ama waxa uu sidoo cilmi iyo khayr iyo wanaag waxbuu kaa siinaya ama waxbaad kaga bedelan oo waxa weeye bedel baa idin dhex mariya oo waad ka faa'iidi ama markaad ugu liidatee uu waxna kaa kuu kaa iibin waayo waxna uu ku siin waayo uur markaa wanaagsan baad ka helaysaa oo markaad ugu liidato ummadda kale ayaad markaa sharkeeda uu kaa badbaadinaya oo inaad ummaddii xamato oo aad waxma ku tidhaahid oo aad xadgudubto ayuu kaa celinaya kollayba waa faa'iido marlayba waa faa'iido amaa saaxiibka xun marlayba waa khasaaro oo imaa inuu waxa weeye imaa an yaxriqa hiyaabak inuu maryaaba kaa gubo beladan uu buufinayo sharkiisa iyo dhibkiisa in wax kaa soo gaadhaan oo maryaaba uu kaa ololiyo iyo wa imaa an tajida minhu riixan khabiifa iyo imaa inaad urxun ka hesho waa labadaa mid macnaa ka faa'iidi mayse saaxiibka xun lagama faa'iido laakiin saaxiibka wanaagsan waa laga faa'iidaa maadaamay sidaa tahay waxaa muhima inaynu ku dadaalno kollayba cidla istaagi mayna ciddaynu ku xidhmaynaa inay noqoto cidaynaan aakhiro isku ciilkaambiin aakhiriya adduuntoona cidaynaan isku ciilkaambiinoo wax badan aynu ka faa'iidno waayo maalinta qiyaame saaxiibbadii col bay isu noqoneen qofba qofku ugu dhowaabu nacaya waa maalinka la kala cararayo ee ninku uu ka cararayo waalidiintiisii xaaskiisii ubadkiisii xigaalkii qof kasta uu ka ordayo saaxiibkuna sidaas si leeg buu noqonayaa haddaanu mid fiican ahayn alakhilaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin alle wuxuu tilmaamay saaxiibbadu maalinka qiyaame inay col isu noqonayaan wixii aan kuwa alle ka baqa ahayn kuwa alle ka baqa mooyaane colaad iyo ciil baa dhexdooda ka muuqanaya bal wuu calaacalayaa wa yowma yacadu aldaalimu calaa yaday yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiil macnaha alle wuxuu tilmaamay inuu shaksigu odhan doono waxa weeye daalimka ah ee ilaahay dariiqiisa seegay yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiila alla shallaytadayda intuu farta dhexda ka qaniino maan rasuulka jidkiisa dariiq ka dhigto maan rasuulka jidkiisa waddo iyo dariiqa yeesho yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila alla shallaytadayde maanan hebel saaxiib ka dhiganin kaa inkaarta qabay maanan saaxiib ka dhiganin laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii wa kaana ashaydaanu lilinsaani khaduula alle wuxuu tilmaamayaa inuu odhan doono ku calaacali doono maalaan maalin aan calaacal iyo ciilkaanbi waxba u taraynin alla maanan hebel saaxiib ka dhiganin waayo jidkii alle ayuu iga lumiyey oo kaa waan eeday shaydaankuna bani aadamka wuxuu u yahay mid dulleeya oo halleeya wey maadaamay sidaa tahay runtii saaxiibka xuni qofka meel wanaagsan ma geeyo waad aragtay oo waxyaabaha iminka dhexdeenna ku badan meel kaleba ha ka eegin haddaad la saaxiib tahay oo aa aada isugu xidhnaataan nin qaadka cuna waxaa laga yaabaa markaad gole wada timaadaan markuu ugu liito inuu kugu yidhaahdo war bal adigu iska aama ha odhanin ma cunee inta adiga lagu siiyana anigu aan ku darsade halkan dhig baan odhanaya afkaaga ma haysan karaysa qaadkii buu kugu cunayaa maaragta wax aan sharcigii ku bannaanayn ayuu rabaa inuu adiga magacaaga ku cuno ama waxaa laga yaabaa inuu kugula wakaftamo ku yidhaahdo waar maalin maantoo kale laan baa la yskaga duuliyaa hurdada waad yara hurdaaba ku haystee laan qura waxba ku yeeli mayso hurdaduubaad ku duulinaysa marka runtii qofku marka ay arrintiisu aanay fiicnayn kolliba si xunbuu meelunbu ka hadlaynaya inta qof ku luntay qof ama filin xu daawad siiyey ama waxsiyaabo xun markaa u waxa weeyaan jiheeyey allay u tirsan tahay mid aynu gaari karno iyo mid aynu ka warrami karno ma aha nebiga sala allahu calayh wasalam adeerkii abi daalib oo la ogaa sida uu nebiga ugu hiiliyey sala allahu calayh wasalam markii naftu ay ka sii baxaysay abijahal iyo madaxyaweyntii carbeed qaarkooda la joogeen waxa weeye nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu u soo bandhigay kelimatu tawxiid yaa cami qul laa ilaaha ila allah kelimatan uxaaju biha cinda allah kelimatan uxaaju laka biha cinda allah yacni wuxuu tilmaamay adeerow kelimatu tawxiid ku dhawaaq oo waxaa taada alle xaq lagu caabudaa ma jiro alle mooyaane taasi oo ah midaan ilaahay agtiisa kaagaga doodayo oo xujo markaa kuu noqon doonta arrinta noocaasiya dheh oo sidaa ku dhimo waxa weeye waxay markiiba saaxiibadiisii baa soo bowday oo waxay ku yidhahdeen atarqabu can millati markaa cabdilmuطalib war miyaad ka santaagaysaa oo ka jeesanaysaa oo nacaysaa diintii aabbaha ile diintii aabbaha ka bari buu ku leeyahay mataasaad yeelaysaa nebigu waa ku celiyaa iyana waa ku celiyaa ma diintii aabbaha baad ka bixi aakhirkii muxuu yidhi huwa calaa millati cabdilmuطalib yacni waxaan ku dhimanayaa buu yidhi oo aan ku sugnaanaya diintii aabbahay gaalnimaan ku dhimanaya markaa saaxiibka xuni halkaasuu ku geysiinaya inuu waxa weeyaan meel kasta oo khayr ku jiray isagoo nasteexo kuu muujinaya uu kaala dagaalamo ummadda salafkii ummaddan qaybteedii hore ee wanaagsanaydna qofka si badan bay ugu qiimayn jireen saaxiibkiisa qofka si badan bay ugu qiimayn jireen saaxiibkiisa waayo marna yaqiin baad og tahay oo qofkani inaanu qofkan ama uu si kale ugu dagmay ee aanay si hoose isugu xidhnayn baad og tahay marna waxa weeye waxay noqonaysaa inaad saaxiibkaa ictibaariso oo ninkaasi saaxiibkaa uu leeyahay aad u tixgeliso waayo axkaamta diinta islaamka shayga laba weji un baa lagu xukumaa ima bilyaqiin wa ima bidanni alghaalib haddaad yaqiin og tahay yaqiin dee wax kale loo dhaafi maayo amaa haddaanad yaqiin ogayn xaq waxaad u leedahay malaha xoogga badan leh inaad wax ku xukunto qofkii haddaad aragto cidda uu ku xidhan yahay iyo sida uu yahay in la haleeshiiya xukum sharciga bay noqonaysaa ciddaa uu ku xidhan yahay oo la yidhaahdo iyagunbuu ka mid yahay iyaga ayuunbuu ka mid yahay waayo waxaa kale kusii xidhay ee ay sidan isugu markaa xeel dheeraadeen maxay noqonaysaa ayay noqon sidaa aawadeed ayaa markaa cadiy ibnu zayd baydkii uu khadiibkuba soo qaadanayay waxa uu yidhi laa tas'al ilqariina laa tas'al ilmar'a wasal can qariinihi fakullu qariinin bilmuqaarini yaqtadi qofka ha weydiin isaga laf ahaantiisa xaggiisa waxaa ka weydiinaya waxaad qofka markaa weydiisaa saaxiibkii qofka saaxiibkii ku aqoonso oo qofka isagu siduu yahay waxa ka fiican waradu iyo qofkan iyuu la saaxiib yahay qofkan iyuu ku xidhan yahay markaa shaksiga waxaa laga eegaa buu tilmaamay xagga saaxiibka sidaa awdeed buu asmaci caalimkii la odhan jiray min culamaai sunna waxa uu tilmaamay lam ara qadun baytan ashbahu bisunna markaa min qowli cadiyi ma arag buu yidhi qowl iyo beyt shicir ah oo sunnada uga ekaanshiya badan qowlkaa cadiyi yidhi cadiy ibnu zayd qowlkiisa qowl sunnada uga eg ma arag buu waayo wuxuu tilmaamay qofka waxaad ku qiima shaksiyadiisa ha qiimaynine waxaad ku qiimaysaa cidduu ku xidhan yahay cidda uu la saaxiib yahay ku xidhan yahay waxa weeyaan ku qiimee salafkuna runtii in badan qofku cidda uu la fadhiyo ee uu ku xidhan yahay ee uu saaxiib hoosaadka la yahay way ku qiimayn jireen oo kuwo badan oo khayr loo tuhmayo ayaa markuu ahlulbidaca iyo dadka aan fiicnayn ku xidhnaado ay odhan jireen marka huwa minhum iyagunbuu ka mid yahay waayo haddii kale wuxuunbuu ka diidi lahaa naftiisu kuma qancdeen bi haadihi alxaala ee waxay muujinaysaa in wax ka xun yihiin bal qofku marka uu yar yahay waxay odhan jireen hadduu culimmada sunnada iyo dadka ahlu sunna ah ku xidhmana khayr baa loo filayaa haddii kalena ka quuso oo camr ibnu qays iyo khayrkiiba a'immada sunnada in badan baa markaa tilmaamay cibaarada ah idaa ra'ayta shaaba awala man yansha maca ahli sunna waljamaca farjuhu haddaad aragto qofku marka uu barbaarayo isaga oo ku xidhan ahlu sunnaha khayr u fil waidaa ra'ayta maca ahli lbidac fayas minhu faina shaaba calaa awali nushuu'i marka waxa weeye haddii uu shaksigu dadka ahlulbidaca ku xidhana ku xidhmana ka quuso maxaa yeelay cidda uu ku barbaaro weeye qofka dhallinyaradahi waa cidda uu ku soo barbaara haalibku sidaa wey waa laga yaabaa in qof dee ama gaal ama imtixaan soo barbaariyay ilaahay markaa hidaayada iyo hanuunka tuso laakiin qaalibku sidaa wey qofku had iyo jeer cidda uu ku xidhan yahay buu la nooc yahay alarwaaxu junuudu mujannada famaa tacaarafa minha ibtalaf wamaa takhaalafa minha wamaa tanaakara minha ikhtalaf aw kama qaala sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu tilmaamay nafta nafaha bani aadamku sidii ciidamo la kulmiyay oo kale inay yihiin wixii neeftoodu isqabataa way iswaafaqiyo way israaci wixii ay isdiidaana way kala tegayi bani aadamkuna sidaa wey bani aadamku waa sidaa ummaddaa laysu keenay wixii dabcigoodu isla keenaa way israaci wixii kalena isma qabanayaan marka qofku marba cidda uu ku xidhmo ayuu had iyo jeer khayrka iyo sharkaba ay iska waafaqaan dad waxa weeye eeday oo saaxiibka xun eedayna waaqica wax badan baa soo maray oo cimraan ibnu xataan ninkii la odhan jiray ee culimmadu ay tilmaameen si badan sunnada iyo wanaagga inay daahirahaan uu ku sugnaa waa kii gabadhii khaarijiyadda ahayd ku dagmay ee uu damcay inuu sunnada u soo jiido gabadhii khawaarijta ahayd aakhirkiina waa kii gaadhay inuu markaa ka dhigo ummadda ka ugu sharaf badan kii cali bnu abi aalib dilay cali bnu abi aalib markii la dilay calaa wajhi lardi qof dunida korkeeda saaran oo ka khayr badana ma jirin waayo ummaddan nebigeeda sala allahu alayh wasalam dabadeed abibakar baa ugu khayr badan cumar baa ku xiga cuhmaan baa ku xiga cali baa lambar afarta ah nebiga dabadii cali baa lambar afarta gelaya wakhtigaa cali unbaa noolaa saddexda kaleba waa mootanaayeen abibakar iyo cumar iyo cuhmaan calaa wajhi lardi qof joogoo ka khayr badan ma jirin jannadana isagoo nool baa loogu bushaariyey misna ninkaa gabadhu baadiyaysa ninkii cali dilay wuxuu ku ammaanay gabayaal buu ku ammaanay diladii uu dilayna uu leeyahay alla khayr iyo xasanaada kaa siiyo ammaan halka ugu dambeeyaa taagan tahay oo kale cibaaro u dhigan uu leeyahay yaa darbata min taqiyin maa araada biha ila liyabluqa min dilcarshi ridwaana inii adkuruhu yowman faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana yacnii wuxuu tilmaamay allay markaa maxaa ka fiican darbad iyo ku dhufasho ka timi mid alle ka cabsanaya hadda waa kaa waxa weeye bidcoolaa ah ee waxa weeyaan majuusiga ee habaarka qaba ee dilay cali ibnu abi daalib ayuu leeyahay waxa weeye khaarijiga noocaas ah ayuu leeyahay alla maxaa gacan markaa darbo iyo arrinuu ku dhuftay maxaa ka wanaagsan oo mid taqiya xaggii ka ahaatay waxaanu leeyahay arrintaa iyadaa ulama jeedin allaha carshiga u saaxiibka ah inuu raalli noqonshiyo kaga helo mooyaane wax kaleba ugama jeedin rabbi buu raalli noqon kaga dalbayay markuu dilayay wax kale ma duunin ilaaha carshiga u saaxiibka ah buu ka rabay inuu ugu dhowaado hadda waa kii calaa wajhi alardi ugu fadliga badnaa dilkiisii hadda ninkanina sunni buu ahaan jiray ayaa gabadh habaar qabto uu guursaday oo khaarijiyad ahayd oo uu yidhi anaa sunnada xaggeeda ku soo daraya ayaa isagii bidcada xaggiisa ku dartay dabeedna wuxuu leeyahay cali ibnu abi daalib ninkaa dilay waxa weeyaan markaa ninkaa nin ka fiican ma jiro maalin baan xusi oo waxaan markaa u filayaa oo aan u arkaa inuu yahay awfa albariyati cinda allahi miisaana ilaahay agtiisa ka ugu miisaanka badan leh xagga ajarka ka ugu sarreeyaan u adkaabin ninka noocaas ee dilkaa fuliyey ninkaa cid ka fadli badanba inaanay jirin baan aaminsanahay waxa weeyaan saaxiibkii xumaa iyo gabadhii habaarka qabtay ee uu guriga keensaday halkaasay geysay marka runtii saaxiibka xuni qofka meel xun buu ka tuuraa wanaag uma soo jiido waxaa aad iyo aad u muhim ah cidda lagu xidhmayo in aad looga fiirsado cidda lagu xidhmayo in aada looga fiirsado oo waxa weeyaan si badan looga digtoonaado saaxiibka xun oo ummadda aad ku xidhmaysa ay noqoto cid sunnada ku hagaagsan bidcadana ka fog waynu ognahay iminka kuwan ummadda muslimiinta leelleelinaya ee meel kasta ama dagaallada ka wada ama bidaca kale ee qaabka daran leh ka wada waxa weeye inta badan dadka ku dagmay waxay ugu dagmeen dhowaanshiyo ay khayr moodeen oo ku dhowaadeen oo ay ag- markaa ka ag fadhiisteen ayay ku dagmeen oo ay meel daran iyo meel daadays ka dhaceen marka runtii dhallinyarada siiba si gaara waxaan ugu naseexayn lahaa inay cidday wax ka qaadanayaan ee diin weydiinayaan ay aada uga fiirsadaan oo qofka waxa weeyaan bidco ku sugan bidcadu yaraan ma lehe haba yaraatee bidca yaraan ma leh way kaa waa kala maraatib oo shaki male inay kala duwan tahay laakiin bahal hoose saqiir ma leh waxa weeyaan bahal hoose saqiir ma leh bidcana yaraan ma leh maadaamay sidaa tahay waxaa muhim ah in aada looga digtoonaado cid kasta oo manhajkiisa iyo caqiidadiisa wax ka xun yihiin waayo meel aan wanaagsanayn buu ku geyn qofka fisqiga iyo foolxumooyinka kale ku jiraana sidaas si leeg meel wanaagsan ku geyn maayo marka in laga digtoonaada waa muhim markaynu sidaa leenahay macnaheedu ma aha dadka xumaantaa loo daynayaa ma aha dadka xumaanta waa looga yeedhaya noocu u yahayba noocu u yahayba laakiin hoos haysuu gudagelina halkiisa uga yeedho alla ka cabso oo munkarka foosha xunle ka baxo ha u dhaafin oo hoos haysu gelina ila saaxiibku waa qofaa si gaara isugu xidhan tihiin oo waxa weeyaan wax badan iskaga kindaadsan yihiin kaasoo kale yuu noqonin kaasoo kale marnaba ha ka dhigan ilaahayna subxaana wa tacaala xaqa ha ina waafajiyo hana inaga dhigo kuwii hadyigiisa iyo dariiqa toosan ee nebiga sala allahu alay wasalam raaca allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed waaakhiru dacwaana alxamdu lilah rabbi alcaalamiin